asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah shacabka dhicisa oo ka cabanaya abaarta xildhibaanka kamkuunje ee nairobi oo ka hadlay dhallinyaro lagu xihay xaafadda islii wararkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya iyo turkiga oo sheegay in maraykanka uu ku guuldaraystay caawinta qaxootiga dalka afghanistan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo arbaca taarikhduna ay ku beegan tahay labayabaatanka bisha sagaalaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran qaar ka mid a shacabka ku nool dhicisay dowladdeegaanka gaarisa uu la soo xiriiray warbaahintii ista ayaa sheegay inay saameyn xun ku yeelatay abaarta iyagoona baaq u diray dowladda
waxaadna qabsatay xoolihii way foofi waayeen geel la foofaya lo iyo ari bay ka jiifaan bulshada gacanta isu hayaan suuqa xoolihi waa tegi waa wana gadan waay rugan la gadan waaye anaga qoraad intaas oo boqol oo doofaar iyo ee kuwa wanaa doofaar dhimasho bilaabeen intaas dambe daraasadii bashay bilaabeen xoolihii abaar baa hantatay raggii la doortee ninka ama gafar aan dooranin ma dhintay ma nooli waan kasi wayne waa ilaahay leeyahay oo gargaar on keen asigi marido kama hadlo asigi noomada dad noogu soo diro waan yaabanahay kolka dhibkaasaa jira alxamdulilahi baa qofka dhib bixin karaa on on on iyo xooli gaajo on on on on iyo gaari dowladda aan kiraysanayne ninka wasiirka bihayaa reer gaari waa la xanibe waxaa noo yidhaahda dowladda biyo dhisa suwaanaan dhexe gaari dowlada waan waayne gaari dowlada oo biyo noo kale waan waayne ilaahay baa rashaa iska kolka waxaasaana qabtay xoolii buusha adduunka buusha buusha siin jiray biyo waxaa noo qora budget baa noo qora biyo eega u maray biyo kow dheh buusha buusha iyo biyo hadda xoli ay helaan biyo cunta dadkiina dadkiina cuntada waa xola gedmi waaye awel maalin shaqa lacag maalin maalin shaqaysan magaala maan ahayn bini-aadan waxaan u baahanahay horta hadda waa maxaarka ilaahay baa markaa suuqa arki biyo u waa hadiiskaan good waa bari biyo qadanayn gaajo waas xooliba gedmi waay xooliba gedmi waayeen kolka dhibkaasaa jiraa dhibkaasaa jiraaye ani maxaa leedahay abubakar muuse cabdullaahi annaga dhibkana hasta maxaa waaye xooli horta way dhammaanayaan ayaga dadkii baa dhibkan u qoobsannahay carruurta iskuulka biyo ma laha gaajo mala gaajo waatan xoolihii hadii ba la garamaya annagana mushaar maan qaadanayn dad meel kala xogay maan dad xoolihii soo intifacsan waaneen xoolihiiba hadee egan xoolagan waaba ka samar egan dadkii see la yeeli waay marka hadda waxa cawaasho ugu badan maxaa waaye dadkii oon ubaadahaya gaajona ubaadahayaan marka alxamdulilah dadka muslimiinta annaga wax wax ilaahay moogiy uunkiis dadka muslimiinta aan si waayna iyo dadweyne oo dhan baan si waayna meja eeda dhicisaa la dhahaa gaarsayna u dhowdahay meja magaas usoo horeysaan diilasho gaaraya meja wax baa ka nafbixi maxaa rabnaa inoola gargaaro gargaar gargaar baan rabnaa insha allahu gargaar degdeg baan rabnaa dhinaca kale dowladda ayaa wadda dadaalo lagu caawinayaa dadka ay abaartu saamaysay ee xoolodhaqatada ah arrintan ayaa idaacadda star f m faahfaahin ka siiyey xildhibaanka laga soo doortay kursi baarlamaaneedka faafiya ismaamulka gaarisa waxaan u tignay madaxweynaha annagoo maaragtay xoolodhaqato ah waxaan ka codsanay madaxweynaha inuu ku dhawaaqo abaarta inay tahay abaar aada u cun mise yani lala dagaalo abaarta dowladda ay maarata inuu dhaqangeliyo uu ka codsado adduunkana wixii lagu caawin karo abaarta ayada ah in laga caawiyo hadda intii uu ku dhawaaqay maalinta ayada wuxuu noo ballan qaaday inuu ku dhawaaqa uu ku dhawaaqay wuxuu kaloo noo ballan qaaday lacag laba bilyan oo shilin marka ayada wasiirka lacagta ukuritaana ula hadlo oo nala joogay uu dhe lacagta ayada se udhaqsaa baan diyaari lacagta aya hadda waxaa la diray hal bilyan iyo laba boqol meelaha abaarta ka jiraan xoololaqatada waa wadan aada u weyn hadda gaarisa county waxaa jira wallahi n d m a oo ku shaqale maaragtay waxyaalahan waxayna usmaataa wasiirka asaga la soconay oo devolutionka ahaa oo malwa kadib anagoo xildhibaana waa aragnay hadda lacaga tegin n f d wajeer oo kale lacag la geeyey gaas oo kale lacag baa la geeyey mandera sidoo kale laakiin waxaa la geenayaa meelaha abaaraha u- ka jiraan dhibka badan uu ka jiro lacagta ayaga waxaa loogu talagalay marka in maaragtay haddii ceel loo baahdo ceel lagu qodo haddii shaa loo baha shaa loo siiyo shacabka ayada dowladda sare shaqo fiican bay haysaa lacagtaasna waxaa laga helayaa xafiiska m d m a n d m ana shaqo badan bay haysaa andrews markaan wareegaynay wasiirka mar baan la- yaan launch garaynay mise waxaan fasaxnay baabuuro aad u fara badan oo la ijaaray oo n d m a ijaartay dowladda sare shaqo fiican bay haysaa madaxweynaha aad buu noola shaqaynayaa waxaa kaloo uu noo ogolaaday markaan utegnay laba shay aan ka codsanay abaarta ayada in wax nagala qabto uuna ballan qaaday markii uu ku dhaaf lacaga jiraan muddo adiga lix sano ama toddoba sano ku dhawaad oo loogu talagalay maadaama maarata anaga wadamada anada ay ka dambeeyaan kenyada kale in lagu horumariyo wadooyinka colonization fund baa la lahaa marka lacag aad u badan baa naga maqan xoolaqatada loogu talagalay amase maarata gobolada maarata aad u litaan sida n f d oo kale xagga wadooyinka marka lacagta ayagana unoo ballan qaaday inuu noo fasaxo haddana waxay taallaa sanadka wuxuu dhahay sanadka hadday soo gudbiyaan caawa islaaminimaa saxiixaya maalinta ayada mar- mar- markaan la joogno waxay ahayd wakti duhur ah wuxuu naga ballan qaaday haddii caawa soo dhamaysin isla caawana saxiixaya marka madaxweyne aad buu- aad buu u mahadsan yahay shaqo fiican buu nala qabtay daxol laqatanahay biyihii badanaa waxaa lagu wareejiyay boqol kiiba boqol waxaa loo wareejiyay county governmentiga marka waxaan ka codsan lahaa dowladda county governmentiga uu hogaaminayo gafanaha dhib badan baa ka jira dhulka annaga inuu wareego wal maarata uu soo arko waxaa ka jiro faafi oo kale mise dadaab balambala lagdera ijaara dowladda sare shaqo fiican bay haysaa lacag badan bay bixinaysaa waxaa kaloo noo ballan qaaday madaxweyne raashin in la siiyo macal xoolaha waxaan nahnay maaragtay ruqey la keenlahay la socon lahayn marka wuxuu naga ballan qaaday een, lacagta ayada ee qaar in lagu galo raashin mise buunsha loogu galo xoolaha
wakiilka haweenka ismaamulka gaarisa canab suubo oo waraysi gaar ah siisay warbaahinta star ayaa gaashaanka u daruurtay dhaqdhaqaaqa cusub ee ubya ay dhowaan ay shaaciyeen qaar ka mid ah madaxda xoolodhaqatada waxay sheegtay in soomaalida gobolka waqooyi bari laga doonaya inay samaystaan xisbi ay ku midaysan yihiin
tay ahaan aniga waxaan u arkaa upia movement wax meel gaari inaysan ahayn waayo waxaa madaxweynahan taageeraynaa baa la leeyahay madaxweynaha his excellency uhuru kenyatta outgoing way asaga ma taagno qofka la taageerahayo yuya markaa waxaan kaloo u arkaa arrintanito upia movement wax initiative north eastern ka imaatay maaha initiative waqooyi bari ka imaatay ma ahan marka annaga meeshay dan noogu jirto dalkeena iyo dadkeena iyo danteena meeshay ku jirto maan raacayna upia movement wax shalay iyo maanta oo haddaba hada ayaga dhexdooda hataa xasaasad ka taagan oo ay is afgaran la inay inay u egtaa yaa aragtaa marka annaga upia movement waxaan aan aqbalayno ma ahan annaga waqooyi bari baana la dhahaa waxaan leenahay three counties aan leenahay annaga ukur nin kala dhoona ma hogaami soomaalida hadday isku umaato oo ayaga ay isafgartaan oo inta laisku umaado walaaltinimo la dhaho annaga waan badannahay xaqeena aan soo dhaxsano aan isku umaano party annaga leenahay aan samaysano annagoo qof dabada naga wadin
waxay sidoo kale xustay inay u riyaaqday go-aankii maxkamadda sare iyo midda racfaanka ay ku laaleen geedisocodka sharci beddelka ee b b i
aniga markaa canab ahaan markaan iska hadlo horta b b i waxaan ku jiray dadkii oo embiyaashi marka u horabo b b i ka hor imaadsanaayeen marka aniga raay ahaantayda waxaan fiirinaya iyo canab ahaantayda waxaan arkay b b i wax dan oo anaga noogu jirto inaysan jirin anaga markaan kuleeyahay hana waxaan ka wadaa wadankii aan ka imaanay waqooyi bari marka arrimahaas oo kale markay imaadaan waxaa isweydiinaysaa arrimahan ani maxaa igu jira dadkii isoo doorteen mise dadkii aan aan hogaanka usoo qaaday maxaa ugu jira marka b b i da haddaa i weydiisay arrimaha waan ku farxe oo go-aankii maxkamadda ay gaareen waana go-aan aan sugaynay
canab suubo ayaa dhanka kale soo dhoweysay dadaalada ay wadaan madaxda kiniisada katoliga oo ay ku dhexdhexaadinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo muddo khilaafa ka dhex taagna
walaahi heshiiskaas waxaan u arkaa heshiis eh, fiican ma ka hor imaadsani waan waan taageerahayaa asaga naftiisa haddaad his excellency ruto qodobihiisa haddaad dhegaysatay i think haween horuu ka hadlayay tvda heshiiska wuu soo dhaweeyey waayo maanta labada qof wax ku kala maqan oo maanta la garanaya ma jirto wax maanta cadow laleeyaho a b c d ay isku gefeena ma jirto marka waxaa waaye laba qof oo isla soo kaambeen gareen oo shaqo badan isla qabteen oo saaxiibo ahaayeen oo dalkii hadda waad aragtay suu ku jiro marka eh, aniga waan waan taageersanahay haddii waxaa waaye madaxweyne ku-xigeenku uu aqbalay waad aragtay Eh, haddee waxaan rajaynayaa madaxweynahan inuu soo dhaweyn doono go-aankaas
wakiilka haweenka ee dowlad deegaanka gaarisa canab suubo ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka xeelada siyaasadeed ee xisbiga u d a e ah in la garab istaago danyarta
waxay ku salaysan tahay markii la leeyahay dadka danta yar baa wax loo qabanay waxaa way maamada amboogada gadayso ninka mukukuteyniga alaabta ku wato ninka wiil baraha ku gadanaya wax ninka dukaanka yar iska haysto yaa la soo kubcinaya marka dadkan macaarida hayaan hadda aad arki haysana waxaa way dad rabaan ayaga positions inay ayaga isku yeelaan oo dadka danyarta aan danka lahayn marka haddaa aragto madaxweyne ku-xigeenka oo la macaadira waxaa maxaa waxaa adig dadkan danyarta maxaa noogu soo kicinahaysaa mee halkoodaha iska joogaane annaga best positions aan isku yeelno annaga bes taajir baan nahaa taajirnimadayna aan sii kordhisano asagana wuu ka diidan annaga meeshaan gaarna waan gaarna xoolaha haysanana waan haysanaa hadda dadka danyarta hadda kenya ku nool maamada amboogada gadanayso aan kor usoo qaadno amboogada aan ka kicino tukaan yar aan u dhigno hoolseed aan u dhigno marka intaas waa intan isku haysto
waxay sharaxaad ka bixisay waxqabadkeed oo ay ka mid tahay arrimaha waxbarashada
kursigan horta waxay radaan kaaga sheego adiga waa ogta affirmative waayo waa kursi iska yar oo dhaqaalihiisana iska yar haba ahaatee waxaan u malaysaa kursiga aniga had inaan soo kobciyo oo magacaan u yeelay priority number one waxaan siiyey ilmaha inaan fiis ka bixiyo ugu yaraan hadda ten thousand student ayaan fiis ka bixiyey oo waxa fiiskayga oo yaalaan ten thousand annaga waxaan fiiska ka bixinana jaamacad fiiska ma bixin karno waa secondary schools and colleges marka guidelineska nooma yeelay jaamacadan aan ka bixino maadaama lacagta ay iska yar tahay ten studentan full sponsorship aan siiyey furo maalintaan soo galay up to date ten student oo full from form one to form four ay dhiganayaan waxaan kaloo sameeyey lacag grant la dhahaa jirta lacagtaasna the six sub counties a ogta gaaris county waa six sub county ay ka kooban tahay lacagtaasna every sub county waan gaarsiiyey waxaan kaloo sameeyey stalls ayagana maamayaal oo ka beecshiraystaan suuqayaasha hadda suuqi gaaris oo kale suuq haddaa tagto xoolaha lagu gado raadkeyga ku arki waxaan dhisay stalls like forty stalls oo maamayaasha ay ku beecshiraystaan waxaan kaloo sameeyey dormitory schools aan dhisay oo gaals ah yaan dhisay lacagtaas yar oo kooban yaa intaa dadaal iyo donors raadi inta ka raadi yaan dormitory u dhisay oo like like ten rooms oo dormitories ah. waxaan kaloo u provide gareeyey bed hadda haddana pipelineka waxaa igu jira another dormitory oo girls school inaan meel saaqa girls la dhihi oo balanbala ah inaan ka dhiso fiiska aan kuu sheegina waa entire garissa county ten sponsorshipka aan sameeyey every sub county aan kasoo qaaday markii ugu yar laba ilmood aan kasoo qaaday every sub county waxaan kaloo sameeyey ayagana motorbikes iyo tuktuk yaan siiyey youthkan siiyey habeenkan siiyey habeenka ileen ayada hataa hadday wadi karin wiil bay dhasho oo wadaya tuktuk marka eh, waxyaalo fara badan baan sameeyey oo halkan lagu soo koobi karin
maxaa ka jira in waxqabadka wakiilka weynka ee gaarisa uu ku kooban yahay deegaankay ka soo jeedo keliya sidan ayayna uga jawaabtay
walaahi cabdinuur waxaas ma jiro aniga waxaan ahay gabar diin lahaan ahay gabar maalinta yowmaalqiyaama in lagula xisaabtami og baan ahay marka haddii dad yuno dadka soomaalida waa iska garanaysaa way iska hadal badan yihiin yuno ani meesha hadda ay igu dhaliilihayaan inaan waxoo dhan aan geeyay aniha meeshaan ka imaaday waay halkii aan ka imaaday oo aan ku dhashay waay so maadaama aniga gabadhii hore hataa iga sii horreysay waxay dhihi jireen waxay geysay lagdheer ay wax kastaa geysaa iyadoo geynin markaa soomaali tu kale had maanta hadday soo gasho oo ka imaatay lagdheera ka imaatay mise dhadhaab ka imaatay waxay dhahayan dhadhaabay wax kastaa geynahaysa markaa soomaalida hadalkeeda iska badan uma raacayno kolley intaas wax sheegahaysana waa in yaroo kooban oo hadee oo dadkoo dhan ha i wala jeclaadaan mise wax fiican ha iga sheegaan ma dhehaysid marka soomaalidana waxay u badan yihiin adi maanta daa waxba isiinin waxba maa qabaninbo ani maanta daa waxba kaa helin jiiraankaada mise wiilka adeerka u tahay mise gabadha eedada u tahay hadday waxhesho waxba maa qabanin marka arrintaas waa arrin been eh arrintaas waxba kama jiro aniga waxaan ogahay oo ilaahayna igu ogyahay oo oo dadkana hadee intaas hadda wax yar sheegahayso moogi inta kalena ay ogyihiin aniga inta yareedoo resources yarayo xafiiskayga soo maraysay inaan faali aan u distribute gareeyay oo meel kasta sub county kasta aan geeyo marka arrintaas waxba kama jiro
haatanna dhanka mandheera dhallinyaro si iskooda isu xilqaama ayaa magaalada mandheera ka wada ololaha nadaafadda iyo dhireyntaha deegaanka wariyeyne maxamuud maxamed sheekh lafagre ayaa warbixintan mandheera inooga soo diray
dhalinyaradan oo la magacbaxay mazingira alliance ayaa magaalada mandheera ka wada olole ay ku dhireynayaan magaalada nadaafadda iyo bilicda magaaladan ay kor ugu qaadayaan ololaha ugu badan waxa ay dhalinyaradani ka sameeyaan goobaha waxbarashada si ay u wacyigeliyaan dhalinyarada goobahaasi waxbarashada wax ka barta iyagoona ku wacyigeliya faa-iidada ay leedahay dhiraynta iyo weliba ilaalinta nadaafadda deegaanka burhaanudiin maxamed cabdi waa hogaamiyaha dhalinyaradaasi waxa uu sharaxayaa sababta ku kaliftay inay u istaagaan dhiraynta iyo weliba nadaafadda deegaanka iyo cidda ka caawisa howlahaasi shaqo mazingira alliance waxaa waayo c d o oo la asaasay sanadka markuu ahaa labada kun sideed iyo tobankii shaqooyinka ugu badan oo aan qabanno waxaa waaye geeda abuur iyo wacyigelin waxaan wacyigelin ka bixinaa arrimaha ku saabsan deegaanka iyo nadaafadeeda iyo sidii loo soo celin lahaa bilicda waxaa kaloo wacyigelin ka bixinaa eh, abuurka geedaha iyo sidii geedahaas ay u kori lahaayeen si ay u gaaraan eh, heer la harsan karo annaga horta waxaa nagu dheliyey eh, raggaana u joog iyo anigaba waxaan horta koorsaan soo baranay environment cilmi ahaan cilmiganaga wuxuu ku salaysan yahay environment marka haddee waxaa la yidhi ingiriis lagu maamaayo charity begins at home haddii haddaad sadaqa bixinayso gurigaada laga bilaaba islaamtaadii oo dharna haddaa masaajidka nin kaleoo naagtiis wax u guranaya waxsiis dee ma shaqaynaysa marka beddelkii magaalada intaan ka baxno dee aan dad kale geedo u abuuri lahayn waxaan isdhaanay bal magaaladiina wax ka asaasa horta sidaada bannaan cidna taa ku haysa ma laha annaga unbaa dhex dannada wax iska aruurina wax uu suka keenna markaasaa mashruuc ayaan ku dhaqaaqnaa marka saas ayaan ku shaqaynaa macalin cabdimajiid khaliif waa maamula ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee mandheera d b oo ololaha dhiraynta saaka ay dhallinyaradaasi ka wadeen halka aan joogno waxaa la yidhaahdaa mandera d b primary school waxaa la bilaabay 1954 iskuulka aan soo dhigtay waa halkan 1981 ayaan bogay iskuulkan maantana anaa deputy headmaster ka ah alxamdulilah maanta waxaa noo imaaday niman mazingira alliance la yidhaahdo geedo kale ayay noo keeneen geed muhiimadiisa adduunka waad taqaanin dadweynaha markaad fiiriso dhibka ka jiro maanta qorraxeedka zaa'id u noqday wuxuuna zaa'id u noqday geedihii ayaa la jarhayaa dhuxul baa laga dhigahayaa qoryo ayaa laga dhigahayaa intaasna climate change idaal ayaa adduunka ka dhacay isbeddel weyn annagana marka waxaa rabnaa geedo kaloo badan in la abuuro sifadii iskuulka environmentkiisa uu ku wanaagsanaan lahaa ay ilmaha ku harsan lahaayeen qaar ka mid a ardayda wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee mandheera d b oo iyagu saaka ka qayb qaatay dhiraynta dugsiga ay wax ka bartaan ayaa iyaguna dareenkooda ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacii waxaa la dhahaa caashi shariif cabdi waxaan ka qayb qaadanabaa geed abuurka sida dhibidka sheegaya intaan iskuulkan aan dhameeyo aan haddana haloota camaal ka noqdo macalin ama edmisto aan ku harsado geedka aan abuuray Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Col Munira Addo. I am class 8A. Waxaan ka mid ahay gabdhaha geed abuur geedka abuuraayo. Maxaa rabaa marka geedkaan abuuray inaan ku harsado? Soomaali waxaa ugu baaqaya ducusa geedaha laga jaraa la daayo geedaha jara inay iska daayaan ilmaha anaka dhal dooni kuisii dhal doono kulli inay ku harsadaan arnaa maxamuud maxamed sheekh maxamuud alfakar warbaahinta star mandheera
xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka kamkunjiya yuusuf xasan cabdi ayaa maanta xabsiga ka soo daaya dhallinyaro ganacsato oo maalintii shalayto laga dhex qabtay xaafadda islii qaar ka mid dhallinyarada la xiray oo warbaahinta la hadla ayaa uga mahad celiyey mudanaha oo kaalin weyn ka qaatay sii dayntooda
waday loori baan usoo guray halkan la keenay Een, alxamdulilaah Een, waxaa noo dooday mheshimiwa mbiga kunji magacii waxaan soo wadane Een, maanta meeshan islii waxaa ka dhacay annagoo dukaamihii ganacsanayna oo joogno inayna la soo aruuriyey oo gaari loori dabadana la soo geliyey kadib bumaanina la keenay middaas sida annagoo ganacsanayna waxaan aad iyo aad aga xumahay annagoo ganacsanayna wax naloo sheegin oo la dhihin sharciga dowladda markii sharci soo dejiso waa sharci in dadka loo keeno shacabka ah amase ganacsatada ah la dhaho sharcigan baa jiro ee sharcigan ku dhaqma waxna loo keena malahan waana la soo waday loori baan lagu soo guray halkana la keenay Een, alxamdulilaah Een, waxaa noo dooday mheshimiwa mbiga kamakunji ayaa noo doonay ayaa noo- ayaa noo dooday Een, aad baan ugu faraxsannahay inuun asaga xalidii garabkaaga taagannahay waana ku faannaa Een, waxaan leenahay xilli kasta mheshimiwa aan garab taagannahay waana ku xunnahay inay annagoo ganacsanayno nala soo wado loori dabada nala soo guro nala keeno haddana nagula xareeyo hool aad la dhisay 19 1954 hool la dhisay laba boqol sano oo kibilaaydi ka buuxdo oo dhuudhudu ku jirto aad arkayso in nagula xareeye ma aqbalin annaga
dhankiisa xildhibaanka ayaa sheegay inaysan marnaba raalli ka noqon doonin xiritaanka dhallinyarada
ka war helnay dad in suuqa laga ururinayo loona ururinayo inay bixiyaan permitka dabka Ah, marka sida arigoo kaleeta dadkaasi loo soo ururiyey ah, ganacsigoodii iyagoo shaqaysanaya oo hawlahooda iska wata ayaa laga soo ururiyey Ah, taana raalli kama nihin mana ogolin marka waxaan imid meeshan lagu haysto Ah, waxaana ka codsaday dhallinyaradii in la sii daayo Ah, dhalinyaradan hadda iminka way shaqooyinkooda bay ku noqon karaanoo wax dhiba ma jiraan wixii maanta ka dambeeyana annagu uma dulqaadanayno askar suuqa intay iska wareegto ah, dadka qabsata sida arigoo kale u qabsata Ah, warkaasoo kale hadduuna soo gaarana tilaabo adag baan ka qaadaynaa sharcigaanan la cuskanaynaa Ah, dadku waa inay og yihiin inay sharci leeyihiin inay xuquuq leeyihiin marka maalan qofku hadduusan haysan waraaq sharci ah marka waa in loo sheegaa waraaqdu uu u baahan yahay weliba si deggan oo ah, sharaf leh oo xishmad leh ninka ganacsiga xooggiisuu shaqaystaa si xalaaluu u shaqaystaa ah, canshuur buu bixiyaa marka waa in ah, la ixtiraamaayo lagu shafraa hawshaasi uu haysto oo aan lagu dhibin hawshiisa
wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta diiwaangelisay kiisas dhan afar boqol iyo labo kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan lix kun toddoba boqol toban iyo shan kiisaska guud ee dalka waxay marayaan laba boqol afartii toddoba kun saddex boqol konton iyo sideeda waxaana ka soo kabsatay bukaan dhan laba boqol konton iyo sagaal waxaana u dhimatay tabaruuxa
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya waanwaan lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa weli ka socota magaalada muqdisho kulamadan ayaa waxaa wadaa madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxyaabaha looga hadlaya ayaa waxaa ka mid ah sidii loo soo afjari lahaa khilaafka loona dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka ee dalka soomaaliya madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan ayaa maraykanka wuxuu ugu baaqay inuu caawiyo qaxootiga ah dalka afghanistan turkiga wuxuu martigeliyaa qaxootiga ugu badan ee adduunka ilaa afar milyan oo u badan dalka siriya wuxuuna ka digay madaxweyne erdogan inaysan aqbali doonin wax intaasi ka badan oo ka yimaada dalka afghanistan hadda maraykanku wuxuu ku guuldaraystay inuu guto waajibaadkiisa waxaana haynaa in ka badan saddex boqol oo kun oo qaxooti afghanistan ah mana awoodi doono inaan mar dambe ku soo dhoweyno qaxootiga afghanistan ee turkiga ayuu yidhi madaxweyne erdogan xilli uu waraysi siinaya warbaahinta c b s